beeralaydan oo markii hore fatahaadaha ay ka jareen dalagyadii ay beerteen ayaa markii labaad cayayaan uu dhibaateeyey dalagyadii dambe waxayna sheegeen in habeen iyo maalin uusan kala lahayn waxyeelaynta cayayaanka waxayna ku buufiyeen sunta disha cayayaanka oo aan waxtar lahayn sida uu sheegay axmed maxamuud xasan oo beer ku leh tuulada dhirwaale ee duleedka deegaanka buurane beera biibaxa iyo waxaas waaye beerahayna beerahaasoo saddex mar aan kala falay marka saddexdii waqti aan kala falay waa saddex qaybood ay u kala falantay marka hore fatahaadaa guysay hadday fatahaadii markay ka baxday aan beerihii falnay beerihiina maadaama aan falnay hadda ay xilligii ay saarteenay wax aan ka sugaynay waxay galeen cayayaan naga galeen annagana dad oo heer tabareedaan nahay oon tabar badan aan siin lahayn cayayaanka waa noocyo badan nooc diirata layidhaha nooc malabise layidhaha isku dhajiyo oo miraha iyo markay saaranayso sida sisintoo kale oo miraheeda isku dhajiyo mid kaleetoo durata layidhaha oo gale yaanyada iyo marka dalaga ada diir iyo sisin iyo yaanyo iyo waa dalaga noo beeran dalagiina aad ayuu nooga jiran yahay marka wax daawa iyo waxaasna ma haysanoo daawo tayale iyo ma iibsan karna xitaa marka wax maamulka iyo ilaah baa waxbaasha horta maamulka iyo waxaasna waxaan ka doonayna inay daawo tayale iyo waxyaaba ay noo raadiyaan ay nagu caawiyaan ay nagu saacidaan waxaana jirta in xiliyadan ay soo baxaan cayayaan dhibaateynaya dalagyada sisinta diirta iyo yaanyada oo midhaha ka cuna halka qaarna ay isku dhajiso caleynta halkii ay ka saaran lahayd miro beerta daawoyin aan ku buufinay daawoyinkiina waxba ma aysan ka tarin waa hal maraan wax ku buufinay waxbana ma aysan ka tarin oo weli sidii waaye waa beer saddex hegtar ah midda ugu horeysa lixdan iyo shan cashay joogtaa midda kaleeto way kasii dambaysaa oo waxay joogtaa afartan iyo shan midna waa soddon iyo laba meelahaas ay maraysaa cayayaanka waa laba nooc mid waa diirata la yidhaaha wuu socoyaa maalintii iyo iska socdaa iyo habeenkii midna waa malabisa la yidhaha gabow kusoo dhahaa habeenkii kusoo degtaa beeraha oo kaas mid kasta malabisada aad u dhib badan oo miraha iyo aad u dilo iyo durata la yidhaha yaanyadii iyo galo yaanyadii iyo aad ay u jiran yihin hadda wax tabaroo dhahaa ma laha marka ilaah baa xaaladda og wallaahi wallaahi wax saasoo caaga buuran in laga heli doono ila ma aha oo qarashka xitaa inay bixin doonaa ila ma aha ilaahaysa hadduu caafimaad u keeno oo daawo iyo wax lagu dadaalo maamulka iyo waxaas ayna garab istaagaan oo daaweyn taya leh aan helno waa laga yaabaa inay fiicnaato ilaahay afa uu ka furo beeralayda ayaa marna cabasho ka muujiya biyaha fatahaadaha webiga shabeelle marna cayayaan dhibaateeya dalagyada kala duwan waxa ayna ka codsadeen wasaaradda beeraha iyo maamulka hirshabeelle in la helo sumo taya leh oo ay beeraha u isticmaalaan xiliyada uu jiro cayayaanka dhibaateeya dalagyada beeraha inta aysan gaarin xilliga ay soo goosan lahaayeen